dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan saaxiib yaal u diyaar garooba xulashada waraysiyada cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaranku noqon
waa habeen sabdi ay sii baxayso axad ayaa soo gelaysa labaatanka bisha afraad abriil sanadka labakunsagaaliyotobanka waxyaabaha barnaamijka xulashada caawa aad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awooda raalle ka noqda waxaa qayb ka noqonaya gudoomiyihii baarlamanka maamulka puntland ee xalay ku geeriyooday magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal maanta aas qaran ayaa lagu sameeyey garow mas-uuliyiin ka tirsan puntland ee kasoo qayb gasha waan inay soo gudbi doona saaxiib yaal cadaado oo xarunta baarlamanka galmudugna waxaa maanta ka dhacday munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon ay yeelanayso mid ka mida beelaha dega gobolkaani galgadood ciidamada xoogga dalka waxay sheegeen gobolka gedo gaar ahaan garbaahare ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab jubbaland waxay odayaasha dhaqanka uga digtay inay ergeeyaan dhallinyarada loo qabto falalka la xiriira argagixisinimada gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamanka dalka kenya isna waxauu ka hadlay ciidamada kenyaanka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre isna dhankiisa waxa uu mar kale ka hadlay itixaanka shahaadiga ah ay sanadkan dowladda qaadaysa iyo khilaafka kala dhexeeya maamulka puntland waan inii soo gudbi doonaa saaxiib yaal gudoomiyaha degmada jariban maxamuud maxamed maxamuud buufo isna waxa uu markaasi ka warbixiyey xaalado badan oo la xiriira degmada jariban ee gobolka mudug qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubintii kalamaan ayaad barnaamij ku maqli doontaan gabagabadana heestan ayaad dhegaysan doontaan
siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu kabin
saacadda barnaamijka wada ka baxayo dhanka farsamada cabdifataax ayaa ka qaabeynaya aniguna cabdirashiid cali maxamed ayaana waa mar kale iyo xulashada waraysiyada qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa mar kale kula wacan saaxiib yaal barnaamijka ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabayaa dhanka iyo muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu mar kale ka hadlay arinta la xiriirta qaadista imtixaanka sanadugsiyeedka sanadkan sidoo kale wasiirku waxa uu ka hadlay khilaafka dhinaca imtixaanaadka oo ka dhexaluusan xukuumadda muqdisho iyo sidoo kale ee maamulka galmudug haddaba waa kan wasiir goodax oo arrimahaasi ka hadlaya marka hore waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo guddiga arrimaha bulshada aqalka sare oo runtii wada shaqayn aad iyo aad u wacan ay naga dhexayso qadirin iyo qiimo badanna wasaarad ahaan aan u hayno wax badanna wanaagana nala qabto mar walbana aan talo iyo tusaale aan ku tiirsannahay wasaarad ahaan waxaan rabaa sidoo kale inaan bogaadin iyo ammaan aan u jeediyo xubnaha senatarada muxuu ahaa ka ka soo jeedo dowlad goboleedka puntland runtii kaalin weyn ayay ka galeen mar walbana senatoro firfircoon ayay yihiin saaxiibo badanna waa ku leeyahay muxuu ahaa waa bogaadinaya waana ammaanaya siday iskugu taxaluujiyeen iyo matalaadda waajibka ku ah laakiin si wanaagsan ayay u rogeen oo u wanaajiyeen waajibkaas saaran ayagana aadan u ammaanaya maantay waxaana dhex maray dood fiican iyo tala wadaag iyo istusaaleyn iyo muxuu ahaa in xal loo helo arinta wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradda waxbarashada puntland ay iskaga soo isku isku mari waayeen ee la xiriirtay muxuu ahaa arrimaha imtixaanka waxaan rabaa inaan sheego muxuu ahaa puntland waayo aragnimo dheer ayay leedahay oo muddo dheer ah fursad aada u badanna way heleen wayna ka faa'iidaysteen fuda- fursadahaas Eh, muxuu ahaa wixii federaalku inuu gaaro la rabay oo tacliintana runtii way gaareen Eh, waana wax badanna waa waa looga daysadaa Eh, wax badanna eh, kaalmaana way bixiyaan si eh, federaalka eh, waxbarashadu ay u taabaqaado Eh, waana uga mahadcelinaya Eh, arrinta imtixaanka ee laysla mari waayey eh, runtii eh, arrin waxay ahayd mabdi'iyan ah ma ahayn farsamo Eh, runtii eh, principles adag ayaa ayaa la kala istaagay Eh, inaan hadda ka faalloodo oo mataqaanaa eh, wax macnaha ma samaynayso laakiin eh, xubnaha senatarada iyo guddiga eh, arrimaha bulshada ee aqalka sare runtii meel fiican ayay wax dhigeen Eh, is- is-afgarad fiican inay s- suuro geli karaan aadan u aaminsanahay Eh, maxaa yeele waa senataro rogcadaa ah Eh, runtii eh, wax badan fahamsan Eh, tacliintana wax badan ka aaminsan Eh, kana yaqaano Eh, marka waxbaan isla soo dhadhaweynay eh, meelihii la kala taagnaa Eh, laakiin eh, waa dareensanahay eh, taladu iyaga kama go'do Eh, marka eh, nasiib wanaagay ahayd in iyagoo safar eh, mataqaanaa u qaabaysan eh, in muxuu ahaa eh, eh, muxuu kala taagan u yimid Eh, waan hubaa waan ku kalsoonahay inay xal imaanayaan annagana wasaarad ahaan runtii eh, wax alla wixii aan awoodno eh, oo aan dhaawacaynin eh, mabaadi kale oo ad adag eh, diyaaraan u nahay inaan inaan muxuu ahaa kala shaqayno dowladda puntland Eh, ma raba inaan eedeeyo laakiin puntland inaan wax isla weynaba ma ahayn Eh, waxaan iska qiyaasayaa eh, maybe inay sababtu ahayd iyagoo oo mataqaanaa eh, dowladdu ay cusbeed inay inay taha laga yaabaa Eh, waxay tahayba eh, eh, aadan aan mataqaanaa uga mahadcelinayaa in muxuu ahaa qaylada yeertay senataradu ay kusoo baxeen Eh, muxuu ahaa fikir fiican ay hadda eh, la noqonayaan Eh, waxay ahayd fikradaas inaan marka horeba eh, labada wasaaradood ay ay iska iska iska fahmaan annaga wasaarad ahaan runtii puntland eh, inaan eh, tacliinta soomaaliyeed hormarino ugama maarano maxaa yeele waa aragnimo badan oo mataqaanaa meeshaa taallaa jirto Eh, wax badan oo lagu soo jabay oo inaan kuwa kale si wadajira uga digno eh, loo baahan yahay ay kaalin weyn ka galaana jirto Eh, dadkii isqaban lahaa horta ma ahayn Eh, laakiin eh, runtii eh, eh, waa mabaadiyo adag ayaa la- la isla mari waayey Eh, taasna waxaan rajaynayaa senatarada inay inay runtii ay xal ay keenaan waana waana ku kalsoonaya inay keeni karaan intaa markaan iraado waxaan jeclaan lahaa inaan eh, mid yar raacsado Eh, waxaa jirtay eh, war aan iri in eh, dad siyaasiyiina oo ayagu markaas aan xil haynin eh, inay meeshay rabaan u qaadqaadeen Eh, iyagoo aan mararka qaarkood aan hubay inaysan ka fiirsan Eh, aniga nuxurka warkayga kelimadaas inaan ku celiyo ma rabo laakiin nuxurka warku wuxuu ahaa in aan iraahdo shahaado aanan meel lagu qaaday iyo si loo qaaday iyo cidda qaaday iyo iyo sidii loo saxay aanan ogeyn Eh, kama markhaati kici karno in aan muxuu ahaa eh, aan aan iraahno shahaada jirto intaasuu warku ahaa Eh, xarafkan af carabiga aan isticmaalay Eh, kolley eh, xarafka maybe in laga laga qurxanaa inaan isticmaalo Eh, laakiin eh, ujeeddadu ma ahayn eh, inaan iraahdo shahaadada puntland eh, shahaado khaldan wey Eh, maba ka hadlinba meeshaas waxaan ka hadlay wasaaradda mas-uuliyadda iyo xilka ay qaadayso waa inay xil ay hubto ay tahay markay tiraahdo shahaadadan waa sidaas waa inaan waxaan hubno ay tahay oo aanan qof aanan u delegeed garayn oon qof aanan ku waxayn oon hubno Eh, taasay ahayd warku meeshaas uu uu ahaa Eh, muxuu ahaa war ama muxuu ahaa eh, shacabka puntland ama ardayda puntland ama waaridka puntland wax lagu yeelaynaa maahayn balse wuxuu ahaa Eh, markaan ismari weynay eh, wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kale war aan rabay inay waalidiintu iyo ardadu ay ku baraarugaan ayna ogaadaan rabeen waa ugu danaynay Eh, haddana runtii eh, wanaagaa imaan doona waxaan meel isla dhigi doonaa Eh, waxaan aaminsanahay eh, puntland eh, waa dalkii eh, rationalka ra'yiga uu ka shaqeeyo maskaxdu ka shaqeyso Eh, marka eh, waxaan hubaa in wax wanaagsan soo baxayo Eh, marka intaasaan rabaa inaan iraahdo eh, senatarada eh, senator
cabdulaahi goodax bare wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saaxib yaal markaan cadada ayaan dib ugu soo laabanaya maantay xarunta madaxtooyada degmada cadada waxaa ka dhacday munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon ay yeelanayso beesha reer maxamed rooble waxaana caleemasaarka munaasabadaas kasoo qaybgala mas-uuliyiin ka tirsan labada gol ee galmudug maamulka degmada iyo sidoo kale qeybo ka mid a waxgaradka kasoo kala jeeda aanrahda ama uga caansan gobolkani galgaduud ugu horeyn waxaa munaasabada daafuro gudoomiyaha degmada cadada cabdulahi cabdiraxmaan xuseen tootoore qaar ka mid a waxgaradka ayaa ku xigaya ugu dambeyn waxaan hadlaya nabadoonka la doortay ee sheikh xasan maxamed cabdi nabadoonka maanta caleemasaarkiisu ay ka dhacday cadaado sheikh xasan maxamed cabdi ayaa waxaa ka horreya qaar ka mid a waxgaradka iyo sidoo kale maamulka waa gudoomiyaha degmada cadada cabdulahi cabdiraxmaan xuseen tootoole dhammaantiin waan kaga mahad celinaya xafladdan sharafta badan ee beesha ka mida beelaha reer xaaji salmaan ay ku duubanayaan nabadoonkoodii inaan nagu martiqaadiin aan ka soo qayb galno aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa mar haddii nabadoon la duuwaayo dee dadka ugu baahida badan maamulka degmada kow ka ah waayo nabadoonada annaga inala shaqeeyaan annaga og inoo loo qabo baahi loo qabo annaga og wixii dhiba oo maalin kasta annaga nala xalliyaan marka beeshan halkan nabadoonka ku duubanayso reer maxaad rooble xaqiiqatan nabadoon way u baahneed oo dhib badan oo aan ognahay maalin kasta ahay nabadoon la-aanta daraaddeed aydan cidaan u raacna way jirnay laakiin hadda waa inkastoo rag nala shaqayn jiray mar kastaba ay jireen haddana nabadoon guudi ma jirin beryahan dambe marka waxaan leenahay nabadoon xasan maxamed cabdi kusoo dhawow kule oryaalka dhaqankaa kugu soo dhaweyn doona waxaana rabaa mar haddii maanta lagu duubay mas-uuliyad aadan hore u hay jirin oo maanta korkaaga saaran dhibba fara badanaa kugu soo kordhaya xorriyad waa kaaga dhammaatay dantaada gaarka eeda ka shaqaysato waa kaaga dhammaatay culays fara badan oo ayaa korkaaga fuulaya inaad u dulqaadatana waa lagaa rabaa waqti badan iyo juhdi badan inaad ku bixdo waa lagaa rabaa beesha ku dooratay oo adoo geedku fadhiyo ku soo qabatana ayagana mas-uuliyadaa saaran soomaalida waxaa dhaqan oo ah dadka xeelka loo dhiiba waa laba mid qof asagu markii hore raadinaya iyo qof la soo qabtay dee qofkii raadinaya haddii loo dhiibo waa looga hari karaa markii horeba isaga raadinaya laakiin qofkii la soo qabto ee wuu ka bedelan yahay sidaas waxaa la rabaa in la garab istaago waxaa la rabaa in barnaamijkan hore loola socdo waxaa la rabaa in qofkaan aan laga harin oo inta culayskan loo dhiibo aan looga harin marka waxaan rabnaa xafladda anugu furitaankaan leeyahay dhaqankaa ka hadli doona waan kaga mahad celinayaa xafladduna waa noo furan tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa la sheegay meeshaan duub maaha duub haddii la yidhahdo waxaa soo baxaysa ugaas in laga hadlahay ugaas waa joogaa waa la soo duubay waana duubayga waa caleemasaar nabadoon xasan maxamed cabdi kulmiyowey nabadoonkaas waxaa loo caleema saaray beesha reer maxamed rooble inuu nabadoon u noqdo nabadoonna waa lahay beeshu laakiin waxaa la yidhahdaa beeshu waxaa xoogaa tiro badana maxamed rooble tiro badana meel walba waa jooga waxaad moodaa marka inay saleebaanba ka tiro badan yihiin baan ama saleebaanba ka caqli badan yihiin ama saleebaanba ka codkorsan yihiin codkornimadu waa wixii qofka alla siiyo weeye laakiin waxaa la rabaa wax badan baan xoogaa waxaan maqalnay maxamed rooble meel laga soo gala mayla yeesha maxamed rooble ma xumayn waa dad wada boqortooyo ah wax badan talin jiray marka nin walba inuu taliyuu rabaa nin walba inuu taliyuu rabaa miro kabriiday noqdeen marka inaysaysan miro kabriid u noqon waxaan idhi midhahaas kabriidoo boqolkaa hal xabaad kor dheeraysaan hal xabaad kor dheeraysaan halkaa xaba sida loo soo tamadiyo marka halkii xabana wuxuu noqday sheekh xasan waa nin culummo ah oo ikhyaara oo diinta wax ka yaqaan oo qur-aanka iyo axaadiista intaba tafsiirahaya laftina u yaqaan tafsiirna u yaqaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaa ilaahay baa mahad iska leh isagaan u mahad celinaynaa dad islaamana naga dhigay iskuna kaayo keenay marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa walaaleena reer maxaad roob leh oo gogashaan quruxda badan la dhigay ayagana waan u mahad celinaynaa ilaahay maalihi gaartaanu leenahay waxaan soo dhaweynaynaa waan laga ku hadlaynaa dhaqanka nabadoon xasan maxamed cabdi sheekha waan soo dhaweynaynaa soo dhaweyn sheekh ilaahayaa kuu fuuday xilku laguu dhiibay waa xil culays badan allaha kula garab galo waxaa tahay nabadoon reer maxamed rooble waxaa tahay nabadoon saleebaan waxaa tahay nabadoon soomaaliyeed waxaa tahay nabadoon islaam odayaasheenna hadda dhaqanka maadaama shiiqii maaragtay ugu horreeyey aad tahay adigu iyo odayaasha ku soo biiray ayadana aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa oo ilaahay ka rajaynayna adigana aan kaa filanaynaa inaad looxda madaxa loo saarto in alif waxmala loo bilowdo inaad sharciga islaamka maaragtay lagu baraarujisid inaad asaga lagu hogaamisid inaad ummadda muslimiinta o dhan aada ku dhaqdid ayadana waan kaa filanaynaa waa maaragtay aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa waan- waan rajaynaynaa
beesha reer maxamed rooble oo nabadoonkaa soo dooratay taladoodii soo arooriyey haddana eh, sheekh xasan maxaa cabdi aad iyo aad ninaan u naqaan weeye waxaan leenahay ishaaradooda ilaahay ku aadshay eh, allaha guuleeyo annaguna aad baan u soo dhawaynaynaa eh, haddaan nahay odayaasha dhaqanka waan u baahannahay in wax nagu kordhiyo aad baan ugu baahannahay ayagana waxaan leenaha tolka aad baad u mahadsantihiin haddaad taladiin iyo nidaamka soo aruuriseen sheekh xasanna waxaan leenahay ee, hadda bashirer wuxuu yidhi waan kula shaqaynaynaa sheekh xasan waxaan leenahay waa kula shaqaynayaan tolku laakiin qof kastoo cidda eed ka tirsanaya kuu soo gudbinayaan intaasay kugula shaqaynayaan haddii ilaahay idmo ee, shaqada saasay kugula wadayaan haddii aan la yidhaahdo intaasaan aanan rabaa inaan u sheego annaga beeshayada ee reer maxamed rooble waxaan ku heshiinay inaan haddii ilaahay fasax laga helo aanu ku dhaqanno sharciga islaamka iyo ummadda wixii khayr ugu jiro waxaan sheegaynaa islaamka horteenna hortiisa ka sheegaynaa aakhiradayada inaynaan adduuniyo dhaafsan waxaan ku heshi- ku heshiinay dadka nala dhashay ee reer xaaji saleebaan iyo kuwa nala deriskaa dhaqan wanaagsan iyo xushmad inaan kula dhaqanno in sha allahu tacaala Ee, waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay fasax laga helo masiirka maalintaas taagan meeshii u khayra annaga intii awoodayaa oo aan yacni maaragtay qaban karno waxaan isku dayeynaa inaan ka shaqayno khayrka walaalaha reer saleebaan ee reer xaaji saleebaan ee nala dhashay waxaan soo jeedinhayaa ee aan amar ahayn inaan ilaalinno maskabka magaalo meesha aan degan hoodhantayada deegaankayaga iyo dadnimadayada iyo ehelnimadayada aanu ka shaqayno deriska islaamka ee jaanib kasta naga xiga inaan kula macaamilno si wanaagsan oo aan dadka la xisaabtanno ee aan xaq siinno oonaan xaqooda difaacin oo maaragtay aan xushmad qof kastaba kula dhaqanno waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaalaa ilaahay haddii uu idmo annagu inaanu khayr ka shaqayno marka la yidhaahdo nabadoon nabad ilaahay baa keeni kara laakiin eragaasu muxuu yahay ee, war kaliya maaha waa in jeebka la furo oo war wanaagsan iyo wax dheer looga shaqeeyo ummadda ee, war uma baahna keligiisa wax dheefay u baahan tahay beesha aan ka dhashay waxaan u sheegahayaa in jeebabka la furo oo yacni dadka lala xisaabtamo la xaq siiyo la xurmeeyo marka adiga dadka aada xurmayso ayaa lagu xurmayn karaa marka adigu dadka xurmaysaa lagu xurmayn karaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa tawfiiqdiisa inuuna waafajiyo annagoo dhan waxaana ku dadaalaynaa in sha allahu tacaalaa inaan ka shaqayno uwadeenu intay tahay islaax islaamka midka aan ka dhalannay ee reer saleebaan iyo midka kale oo nala deriskaaba intii uwoodayu tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
hagaagi saaxiib yaal markaan garowe ayaan fiirinayaa maantay magaalada garowe ee xarunta gobolka dhogaalahna caasimadda maamulka puntland waxaa aas qaran lagu sameeyey allah u naxariistee een cabdirashiid maxamed xirsi oo horey xiriir kala duwan uga soo qabtay puntland cabdirashiid xalay ayuu ku geeriyooday isbitaal lagu magacaabo carafaad oo ku yaala gudaha magaalada garowe ee xarunta gobolka dhogaalahna caasimadda maamulka puntland sidoo kale waxa uu xilalku soo qabtay ka mid ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada puntland iyo sidoo kale xilligii cabdiweli maxamed cali gaas oo ahaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland maantay ayaa xildhibaan rahde mas-uulka askaran lagu sameeyey garowe waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo isugu jira kuwa horey xilo looga soo qabtay kuwa haatan xilkaya halkaas mas-uuliyiinta ka hadasha waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan waa cabdiraxmaan faroole oo ah madaxweynihii hore ee maamulka puntland haatan ah sanatar ka tirsan golaha aqalka sare ee dalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay madaxweyne xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash
eheladii iyo dadka oo ka dhintay iyo puntland oo dhan dhammaantoodba geeridiisa naxdinta leh oo xalay ku timi habeen khayr buu dhintay shan iyo tobankii shacbaan habeenkaas habeen la calaamadsado oo ducada la badiyo ah buu dhintay ilaahay hau aqbalo ilaahayna hau naxariisto anigu waxaan isnaqiinay muddadii puntland dhintsnayd oo dhan baan isnaqiinay marna uu xildhibaan ahaa marna uu ra-iisul baarlamaanka ahaa marna uu ahaa wasiir waxaan si gaara u wada shaqaynay shantii sano baan madaxweyne ahaa januari labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii shantaas sano oo ugu hawl badnaa muddadii puntland ay dhisnayd oo aan dastuurka samaynay aanu shaqooyin badan isleenahay waad qabateen aniyo isaga waa wada shaqaynaynay marna ismaanaan khilaafin maalin aan iskhilaafnay ma jirin si fiican baynu noogu wada dhammaatay aan ku wada dhammaysanay wuxuu ka mid yahay saddexdii qof oo dastuurka saxiixday puntland aniga iyo isaga iyo doctor cabdi xasan jimcaale dastuurkaasoo maanta lagu dhaqmo soomaliya o dhan laga yaqaan internationalkuna tixgeliyaan marka cabdirashiid allah u naxariisto khilaaf la-aan baanu ku dhammaysanay kaasuuna aniga igu calaamadsan yahay laakiin aniga cafi iyo masaaba wuxuu iga yahay haddaan wax ka tirsanayay isagana allah u naxariisto waana u ducaynaya ilahay ha u naxariisto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt ilaahay ah u naxariisto guddoomiyihii hore ee baarlamanka puntland ahna ahaan jirayna muddo toban iyo shan sannadooda xildhibaan marbaxilahayo xubin madax guddi iyo guddoomiye intaa markuu guddoomiyaha ahaa laba kun iyo sagaal ilaa afar iyo tobankii waxaan ahaa xogeyihii joogtada ee baarlamanka sidaa madaxweynaha hore u sheegay wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan hogaamiye ah daacada dadka la tashada ehluddiina intii qof wanaag lagu sheegi karo waddani ah intaaba waa lahaa sanad iyo badhna golihii wasiirada cabdiweli baan soo wada galay waxaanu ahay de aniga guddoomiyahaygu waa mar walba isku garab baanu ahayn waxaanu ka wada baxnay jaamacaddii b s u afar sannadood oo shareecada iyo qaanuunka baan wada baranay haddaan in yar taariikh nololeedkiisa ka warramo sida laigu soo gaadhsiiyey wuxuu dhashay ama sifigiisa ka arkay abaarihii kun iyo sagaal boqol iyo labiiyo kontonkii agagaarka degmada jiriiban ee gobolka mudug waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sareba wuxuu ku qaatay gobolka banaadir wuxuu ahaa dadkii loo tababaray macalimiinta wuxuu ahaan jiray macalimiinta wax ka dhigta dugsiyada hoose dhexe markii muddo uu halkaa ka shaqaynayana wuxuu u wareegay warshadii sokorta mashruucii warshada sokorta juba halkaana wuxuu ka ahaan jiray maamulkiiba ku jiri jiray warshada ilaa ay ugu dhacday dowladdii markaa jirtay kacaanka ahayd kadibna wuxuu u qaaxay xeryihii qaxootiga ee maaragtay kenya shaqadiisii hore waxbarashada ayuu ku noqdo macalin buu halkaa ka ah dadkii qaxootiga ahaa sida uu sheegayna markii ugu dambeysay isagoo care international u shaqaynaya yaa wuxuu ka war helay asaaska puntland raggii halkan markii shirweynihii ka jiray sidaas kaga soo qabay ergadi mudug buu ka mid noqday wuxuu calaf ku yeeshay inuu noqdo ama loo xushay xildhibaan wuxuu shaqaynayay ilaa maaragtay isagoo shan iyo toban sannadood yaa layska soo dabadooranayey waxuu ahaa hogaamiye wuxuu ahaa ahludiin wuxuu ahaa saaxiib dhow ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu geeyo janatulfirdows labadii xaasuu ka tegey iyo caruurihii kuwa u dhalay kuwa awowa ahaana sabri iyo iimaan allah siiyo reer puntland tiir weyn baa ka jabay ilaahay maaragtay tacwiid iyo maaragtay ha u cawlceliyo ha u bedelo mid khayr leh waxa weeyaan waynu saamaxaynaa maalin ismaanu qaban nin hufan oo markaad administration joogto qofka kaa sarreeyaa weligii yaallihii wuxuu ahaa nin hufan oo aan dadka soorta iyo lagu xanta ahayn nin xariira buu ahaa ammaan waxa weeyaan intii aan ku ammaani karo aan ku bumuurinayn waa lahaa sida madaxweynaha hore u sheegay ilaahay dembigiisa ha dhaafo innagana sabriya iman alle naga siiyo ayaan wanaagsan buu dhintay ayaamalbiidkii buu dhintay ilaahay ha u naxariiso dembi hadduu wixii dembi walaadana waa dembaabayaa ilaahay ha ka cafiyo innagana rabbi ha inooga daba naxariisto ilaahayna inama fidmeeyo intaasaan kusoo koobaya madaxweyne raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilay raajicuun anaga ku hadlaya magacayga magaca reer puntland dowlad iyo shicibba waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa dadka reer puntland meel kastay joogaan waxaan kale oo tacsi u dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday cabdirashiid maxamed xirsi marxuumku waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu iyagana samir yeeman inaga wada siiyo isagana naxariistii janno ka waraabiyo waxa sidaa mudanayaashu sheegeen annagu waa soo wada shaqaynay wasiiraannu dowladdii cabdiweli ka wada ahayn waxaan u markhaati kacayaa oo u markhaati furayaa labada mudane iga horreeyey inuu ninkaa sidaa lagu sifeeyey uu ahaa waxaan codsanayaa oo dadka mid jooga iyo mid maqan ba aan weydiisanayaa inaynu u ducayno oo la cafiyo inaynu u ducayno lana cafiyo annagu waa soo wada shaqaynay saaxiib gaarana waanu ahayn maalin raggii nala wada shaqaynay waa joogaan oo ismaanu qaban marka waa ugu horreeyo cafi iyo musaamax baan leeyahay cafi iyo musaamax in allaale intii kalena maqlaysaana ha cafido ilaahayna naxariistii janno ha siiyo innaa lilaahi walna raajicuun asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ayaa hayan waxay ka hadlayeen aas qaran oo maanta garowa lagu sameeyey cabdirashiid maxamed xirsi oo horey xilal uga soo qabtay maamulka puntland kaasoo xalay ku geeriyooday magaalada garow ee xarunta gobolka nogaalahna caasimada maamulka puntland markaan saaxiib iyaal gobolka mudug ayaan fiirinayaa maxamuud maxamed maxamuud muufa oo ah gudoomiyaha degmada jariiban ee gobolka mudug xili uu waraysi siinaya wariyaha redio cadaado ee degmada jariiban cabdiqeyr maxamed jaamac waxa waraysigaas ku saabsanaa islamarkaana kaga hadlay dhinacyo badan ay ka mid tahay dhinaca sarawkaca dhinaca canshuuraha iyo sidoo kale horumarka degmada ay samaynayso ugu horeyn cabdiqeyr waxaa weydiiya bal inuu sharaxaad ka bixiyo gudoomuhu waxyaaba uu qabsoomay gudoomiyaha iyo maamulkiisa intay talada ee degmadaas hayeen waxaan aada inuu kugu tahniyadeynayaa sida wanaagsan ee warbaahinta dadka guud ahaan aada u gaarsiisaan degmada jariiban iyo puntland iyo intii ay qusaysoba intaas markaanu ka gudbo warbixinta koowaad degmadu waa nabdoon tahay xagga nabadda wax hadda cusub ma jiraan qodobka labaad waxau jira waxaan ilaahay aan uga dacwoonaynaa bilo aadan aanaan uga dacwoonayn waa roobyarada ilaahay baan ka baryaynaa inuu raxmadna siiyo isagaa isagaa deeqa bixiya isagaa wax dadka waxna dila waxna nooleeya ilaahw raxmad nasiibaanu leenahay degmadu saakayto banaanbax roobdoon bay ku jirtaa puntland oo dhanna waa la soconaa in saaka loo banaanbaxahayo hadde ilaahay baa deeqda bixiye deeqda ilaahay in la yiraahdo hayaday deeq bixiyow in la yiraahdo waa gaf baan u arkaa rabbi baa awalba na siin jiray haddana ka sugaynaa waana na siinahayaa laakiin yaan la ridoobino meelaan baryo aanan ilaahay ahayn iyoaya jirin laakiin warbixinta waa la siiyaa inta habda hay-adaha iyo haddii alla kuu raaya xuquuq aadamiga intay la xiriirto waxna waa samafal waxna waa ilaah iyo baryo marka rab keliyaa la baryaa intaas markaa taa uga gudbo degmadu dhammaanteed intaan ceelasha ahayn iyo xagga iyo ceel badeed iyo ceel wadadan dheer oo wadaagsan ku yaal laga soo bilaabo jariiman laga bilaabo ilaa gacana fale inta u dhaxaysa togaga biyuhu ceelashu wax kastaba ahaadeena ceelashu waxbay leeyihiin waxal hadlaysanna waa jiraan laakiin degmada inteeda kale boqolkiiba toddobaatan waxay ku nooshahay baraago dadkuna baraagahaasu joogaa magaalooyin waaweyn bay noqdeen iskuullaha ka furan mcsyaa ka furan haddii alla kuu roonyahay wax walbay leeyihiin biyola-aan baa intaa ka jirta wadooyinka oo xunoo hadda qaarkood haddii meel wax la marin lahaana dhibaata ka jirto waxaan dowladda u sheegahayaa dhammaan in xaaladaasi ay soos tahay ilaahay baanu baryaynaa guud ahaan iyo hay-adaha xawo aadamigaba oo collaborationka laleh la shaqeeya dowladda iyo degmadaba arintaas intaasaan uga gudbahayaa waxaan kaloo leeyahay degmadu waa degmo degmooyinka ugu baaxad weyn barnaamijyada hadda nagu soo furtay ana ugu nimid in la yidhaahdo degmooyinka waxbaa hay-aduhu siday rabaan inay yeelin hay-adaha waxaan uga digaynaa wax anaan ogeyn tale anaan ogeyn qorshe anaan isla dejin ciddii ku xadgudubta waa la xisaabtamaynaa waxaan u soo dhoweynaynaa si mas-uulnimo ah si wada shaqayna laakiin yaan nidaamka dawliga ah haddii meel nool looga dhaco haddii waxaad ogaateen wixii soo dadka dhibaatada ka timaada inay ayagu leeyihiin annagu si daxfuran oo transparenty ah baan rabnay inaan ula shaqayno baahidayada annagaa og annagaa ka warqabna sida baahidu u kala badan tahay sida dadka u kala degan yahay prioritiga sidaanu u leenahay sida haddii birime iyo sugunto iyo teersasaan wax kala horumarinayno ma doonayna njo inintuu yimaado dad shirsado guddi qabto meel yihahdo waxaasaa inii keenahaya degmada wixii loogu talagalay hay-adaha iyo njo yaasha la shaqeeya waxaan ka codsanahayaa inaan si waajibka dowladnimo inaanan isu soo dhaafin intaas taasna taasaan leeyahay degmada jariiban kaasaan degmada waxaan uga digahayaa dadweynaha dadweynaha waxaan uga digahayaa inaan awalba intii kala gooyaan wadooyinka inaan wax damba la dhigin degmooyinka in laga daayo dhagaxa la dhigahayo meelaha soo haray keliya inta tala guud la gaarahayo inaan ciddii dhagax dhigi kadha iyo cid calaamad dhigi ka dha aya jirin waxaan kaloo uga digahayaa meel hadda shaqadii dowladda hoose waa bilaabatay shaqadii arrimaha guud baan u soo jeesanaynaa howlaha guud ninna ma samaysan karo meelaan loo fasixin dhul aan la fasixin dhul aan khidmadda laga qaadin dhul aan injiyeer baanu samaynaynaa naqshad baan samaynaynaa guri dhul aan la fasixin cid samayn ka dhaa ma jirto fuundigii aan ku aragna meelaan warqad lahayn dhisahaya boolisku waxay amar ku qabaan inay soo qabtaan oo xabsiga dhigaan waayo waxay dhinac mareen waajibaadkii dawliga ah oo shaqadaha oo magaalada nidaamkeeda ku wadnay dadka u dirsanahayaa fuundayaasha waxaan ka codsanaya inay dhulkooda sharciga waafajiyaan inay laysla arko meesha la dhisahayo waddo ma tahay jid ma tahay daris xaduudkeebay leedahay yay la leedahay wadadeeba ay ku furan tahay wadade waddo dhinac ka furan dhinac kale lagama xiri karo waddo dhinac ka furan dhinac kale lagama xiri karo guri guri laguma horgeyn karo siyaalaha hadda arkayo degmadu u dhisan tahay markay balmatriya timaado wax badan baa burburahaya marka taasna waxaan leeyahay intaasna waa digniin in laga daayo ciddii rabta inay guri dhisato guri dayac tirato dowladda hoose ha soo madha waaxdeeda dhulbixinta iyo howlaha guud ha soo marto qodobkaasna intaasaan uga leeyahay qodobka saddexaad waxa weeye dadka nadaafadda nadaafadda xumada meel walba la dhigahayo war xilligii roobkaa lagu jiraa waa markii hawo kalaamatigu isbedeli jiray in qashinka la yska aruuriyo meel ku habboon la dhigo aan la arag meel walba cid walba horteeda inaya dhigin taasna waa uga digahayaa meelo badanoo aan soo marayo waxaan arka aan munaasib ahayn oo qashin wadayaal meelaan munaasib ahayn oo magaalada dhexdeeda oo su hilibka miijiska lagu qalahayo dadka hilibka miijiska ku qalahaya ayadana waxaan uga digahayaa inay ka daayaan haddii ay ka dayn waayaan dowladda boolisku waxaan ku amrahayaa inay haddii alla kuuryaay ka joojiyaan soo xiraan dadka amarka diida digniin bay siinhayaan waa u digahayaan markay digniinta diidaan waajibkooda boolisnimo hayaguna ha guteen waxaa ii soo haray baabuurta booyadaha ah ceelka dadku ka cabo oo dadkoo dhan ka cabo oo dhabarkeeda olyada lagu bedelahayo oo qashinka la dhigahayo war dadkaa sumaynina war dadkaa sumaynina idinkaa sumaysane ha sumaynina dadka ciidda banaanka ceelka gadaalkiisa la dhigahayo oo olyadu halkaa lagu bedelayo oo markay gubato ay ceelka soo gelayso oo qashinku wadata ha laga daaya sida ugu dhoqso badanna baabuurada booyadaha baabuurta booyadaha ah oo arintaas u samaynahay iyo cid kasta gaadiidleyda waxaan rabaa inay guddi samaystaan guddi lagala xiriira ay samaystaan degmada iska surboodgariyaan shaqada shaqada qaybta ay leeyihiin ay qaataan nadaab xumada ay ka hortagaan ilaa afar iyo labaatan sac waxaan rabaa guddi gaadiidleyda ka socota inay noogu yimaadaan aanu wada xaajoodno waxa qaladkaana aan u sheegno baabuurka intii qashinka iskorogadaa la saaro xoogaa magaalada dhinaceeda wadada dhigahaya baabuurka lagu olyo bedelahayo ceelka dushiisa waxyaalaha aan habboonayn baabuurka dhigaxaya wadada dhinacna ka xiran dhinacan kalena ka furahaya waxaasoo dhan baan rabnaa inaan dalka idinkaa iska leh idinkaa degan ubadkiinii baa jooga hooyooyinkiin iyo aabayaashiin baa jooga war dalka ha sumaynina idinna indhaha iska ridinina intaas baan leeyahay asalaamu calaykum waayahay gudoomiye intaadan ka bixin waxyaabahan aad soo hadal qaaday ee dhowrka ah ku jira ee ka hadashay qaarkood horey baad uga hadashay sida hay-adaha iyo shaqada degmada ka qabanayaan oo kale ma waxaa jira hay-ado weli amarkii aan qaadan oo shaqaynaya waxaa saakaytaa lasoo gaarfay golfishin inay tiri barnaamijka ay ku howlan yihiin oo degmada ay ka qaban lahaayeen inayna burtinla baanu bartiraalka la dhigaynaa burtinla iyo annagu laba degmaanu nahay laba degmo oo isku xaduudahaanu nahay dadku waa isku dad isku meel baana laga xukuma laakiin nidaamkooda baa kala gadisaan kundisiyoonaha sharciyada dembiyada iyo belediyada bay ku kala duwan yihiin ee dadku waa isku dad qaynuunka sida xeerkaas awalba loo sameeyey degmo walba markii meeshaas ama gobol walba meeshaas kundisyoonihiisa dembigiisa ama belediyadiisa halkaasaa loo raacaya ay ahayd xeerkaas baan la tiigsanaynaa asagaa jira informationka hadda ah hay-adaha raba inay wax isu rararaan isuma rarari karaan degmada cid kasta oo dan kale waa ku soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa sistamka ay rabaan baan la ogaanaynaa go-aan iskama gaari karaan go-aanka dadka dalka annaga mas-uulka ah suu u kala baahi badan yahay sida dadka u kala daran yahay meeshuu u kala badan yahay waxaasoo dhan waa mas-uuliyaddayada markaanu isla aragno waxaanu isla tilmaamaynaa meeshay ka shaqayn lahaayeen baan farta ugu fiiqaynaa haddii baabuur intii meel la yimaado la yiraahdo baabuurtii degmada oo joogta oo haddii shaqada ruuxeeda u baahan meel kaleaanu tagaynaa ama meel kalean ka soo qaadaynaa ma ay dhacayso dhibaatada hadday ay keensadaan degmada inay annaga ay dhibaato naga gelin inaan haddaan nabadgelyo xumo aan nala ku tilmaamin in waxa hay-aduhu wadaan oo fawdada ah inaan annaga ayna qusayn dalkayagana ay dhibaato geyn ay gacantooda ku samaynhayaan waa digniin weeye waxaan si mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanhaya anjo-ooga ku xadgudba degmada xaduudkeeda iyo dadkeeda sida dawliga aan la xisaabtamayna uga harimayno degmo hebel bay joogaan meesha ay joogaan baan ugu dhaadhacaynaa annagoo sharciga dawliga marayna anna fawdo ku socon sidaas daraaddeed ha la daayo degmada ninkii dan kale ha yimaado hay-aduhu ha yimaadeen anjo-ooyadu registration ha noqdeen ha iska liisgareeyeen ha yimaadeen degmada wixii anjo-o qaadanahaya degmada anjo-oga qandaraaskeedu ka dhacahaya ayadu ka dhacaya ayadaa loogu dad loogu talagalay baa jira tartanku halkaasuu ka dhacaya nasiibkiis cid kasta oo qandaraaska bixinaysa ha yimaadeen dadka qandaraaska haddii alla kuu ronyahay tartamayaasha samaynhaya ha yimaadeen laakiin qaynuunka waa la kala leeyahay nidaam dawliya nidaam maamul baan rabnaa inaanu ku wada shaqayno wixii intaas ka badan haddee annagu shuqul kuma lihin ayaguna waxaan ka codsanayaa inaanu sidaas u wada shaqayno assalaamu calaykum waayahay dhinaca kale waxaad soo hadal qaaday arrimaha dhulalka iyaga ma dhibaata ka taagan dhinaca dhulalka degmada dhibaata ka taagana wadooyinka dhan waa go-an yihiin guryaha guri walba hortiisa dhagax iyo waxa la dhigtay alaab meeshii loogu talagalay meesha banaan horey baa loo degi lahaa haddii dadka dadkan maaqan gooray dhasheen iyo gooray baraarugeen dhulka bannaan horey baa loo degi lahaa kafax kafax baa la deganaa waxa loogu talagalay barxadihii waxa loogu talagalay wadooyinkii waxa loogu talay danihii dantii guud hadda intuu yimaado meesha meeshaanaa bannaan dhagax la daadsado suurtagal maahan wadooyinka meesha xooluhu kasoo cabi jireen awal bay goonaadeen inta ka hadhay ayadana loo dulqaadan maayo wadooyinka iyo dadweynaha dhib tiro badan baa ka dhex jidha waxaan ka codsanahaya dadku inay u dhaqmaan nidaam degmo nidaam dowladeed nidaam dhul iska daadso yaan lagaa shilin baad haysataayo meel dhig adna ha iska gubin annagana ha isku kaayo ceebayn dadkana iyo dalkana indhaha ka ridin intaasaan leeyahay dadka wadooyinka iyo meelaha la degaya hadda dhulkii dowladda ugu badan saan jeclahay iyo dhulkii xooluhu ceelasha ka soo gelayeen marka dadkii ay qusaysay oo dhulalkaas dhigtay ma u sheegteen iyaga maya hadda waxaan u sheegnay lagama hadda shircanu isugu nimid male laakiin hadda waxaa la yidhi ma tagtu meesha ogta jeceshahay kuguma sigo markaan aragnay sistamka wax u socdaan iyo annagoo hawshu ay birimo iyo suguntiya teers howl maalmeedku noo leedahay gudoomiyaha degmada jariban ee gobolka mudug maxamuud maxamed maxamuud muufe ayuu ahaa waxa uu u warramaya wariyaha reer cadaado ee jariban cabdikhayr maxamed jaamac puntland ayaa saaxiib ayaan dib ugu laabanaya xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland oo saxaafadda garowe kula hadlay maanta waxaay tacsi u direen allah u naxariistee eheladii uu ka geeriyooday cabdirashiid maxamed xirsi oo ahaa mas-uul horey xilal kala duwan uga soo qabta puntland islamarkaana si aada looga yaqaano deegaanada maamulkaasi puntland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqat almowt waxaan tacsi halkaan uga diraynaa tiiraanyaleh guddoomiyihii hore baarlamaanka kana mid ahaa aasaasiyaashii puntland markii u dambaysana ahaa wasiirkii kalluumaysiga dowladda puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo saaka ku geeriyooday garoowe waxaannu ilaahay uga baryaynaa jannatu firdowse ilaahay inuu geeyo dembigiisana dhaafo eheladii iyo qaraabadii iyo puntlandna dhammaan waa uga tacsiyeynaynaa ilaahayna waxaan leenahay insha allaahu ehelka iyo annagaba beddel khayr qaba allahayna siiyo nin oday oo puntland ku weyn buu ahaa tii allah u timid waana lamada dhimanayaa waxaan ku celcelinaynaa ilaahay naxariistiisa ha u waasiciyo jannatu firdowsana rugtiisa ha ka dhigo allah u naxariisto guddoomiyihii hore ee baarlamaanka cabdishiid maxamed xirsi ahaana wasiir ka mida wasiirada puntland dowladda hore ilaahay ha u naxariisto runtii wuxuu ahaa nin in badan puntland usoo shaqaynayey naf kasti waa dhimanaysaa waddadaasaa la wada hayaa waxaan ilaahay uga baryaya in ilaahay qabriga u waasiciyo in ilaahay uu ehelkii samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo innaga oo ummaddii reer puntland oo dhahaan guud ahaana in ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo isagana alla u naxariisto duriyaddii iyo waxa weye eheladii uu ka tegayna ilaahay barakeeyo ina lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ina ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa geerida ku timid guddoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka mudane cabdirashiid maxamed xirsi ahaana wasiirka hore ee kalluumaysiga dowladda puntland wuxuu ahaa shakhsi qaaliya oo ka wada baxay ummadda reer puntland ilaahay waxaan uga baryanaa inuu qabriga u waasiciyo kitaabkiisana midigta ka siiyo dhammaan guud ahaan bulshaweynta reer puntland gaar ahaan qoyskii iyo ehelkii uu ka tegana ilaahay cawil khayr qaba ha siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaanu muxuu hayto u tacsiyeynaynaa geerida ka tacsiyeynaynaa geerida ku timid cabdirashiid maxamed xirsi guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland ahaana laba wasiir laba jagoo wasiirna ka soo qabtay dowladdii hadda ugu dambaysay waxaanu leenahay ilaahay naxariis janna a siiyo isaga waa u ducaynaynaa kitaabkiisa muxuu hayto midigta allah ka siiyo sidoo kale waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii caruurtii muxuu iyo qaraabadii guud ahaan ayagana sabir iyo iimaan inuu alla ka siiyo sidoo kale waxaanu u tacsiyeynaa ummadda reer puntland shakhsi qaaliyo muhiim oo weyn oo u soo shaqeeyey oo ka baxay buu ahaa ayagana tacsi baan u gaarsiinaynaa sidoo kale muxuu ahayto waxaanu leenahay ducadaan u badinaynaa ilaahay naxariis janna ha siiyo ilaahay naxariis janna ha siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaanu tacsi qadiraynaa geeridii naxdinta lahayd oo degdega ahayd oo ku timi cabdirashiid maxamed xirsi oo hore u ahaa xildhibaan iyo wasiir muddo labaatan shan iyo toban sano wasiir wuxuu ahaa xildhibaan shan sanana wuxuu ahaa wasiir geeridaa ku timi ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo guddoomiyihii baarlamaanku ahaa geeridaa ku timi samir iyo iimaan allah hayna ka siiyo ubadkiisiina ilaahay sida sidoo hayna ka siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga diraynaa geerida naxdinta le ee maanta uu ku geeriyooday magaalada garoowe guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland ahaana xildhibaan puntland laga bilaabo intii puntland jirtay ilaa intuu guddoomiye ahaa soo qabtay xilal kala duwan ee wasaaradaha puntland wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda kalluumaysiga ka mid ahaa aasaasayaashii puntland shaksi qaaliya runtii oo puntland usoo u soo shaqeeyey una soo halgamay shaksi nadiifah hufan xilkas ah howlkar ah ayuu ahaa runtii annagu waa soo wada shaqaynay baarlamaanka puntland intuu xubinta ka ahaa intuu guddoomiyaha ka ahaa iyo intuu xataa golaha xukuumadda ka mid ahaaba cabdirashiid nin ka dhex muuqda buu ahaa ee, mas-uul ee, wuxuu ahaa karti leh mas-uul howlkara ee, furfuran ee, nin haddana ahludiin oo cibaadaysta ayuu ahaa ilahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdowsa inuu ka waraabiyo shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeedna samir iyo imaan ka siiyo qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka tegin oo runtii aad u tabi doonana inuu ilaahay samir iyo imaan ka siiyo cawal khayr qabana ugu bedelo in- intaasaan ugu ducaynaynaa ilaahay samir ha inaga wada siiyo isagana jannadiisii firdowsaaid ha geeyo لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وأنا halkan uga tacsiyeynaynaa marxuum cabdirashiid maxamed xirsi oo ahaa mas-uul reer puntland ah oo wakhti dheer u soo shaqaynayey ugana soo shaqaynayey shaqo kala duwan intuusan Bu- eh, puntland la asaasin wuxuu ahaa macalimiintii gaalkacyood dugsiga sare cumar sabantar kabacdina wuxuu ahaa eh, puntland buu ahaa eh, baalka baarlamaankii ugu horreeya oo soo galay shan iyo toban sano oo uu tobanna xildhibaan ahaa shanna uu ahaa eh, guddoomiyaha eh, baarlamaanka shan sanana uu ahaa eh, wasiir si kartilo hufan uu shaqaynayay waa shaqsi la tabi doono dalka iyo dadkuba tabi doonaan ilaahay waxaan u weydiinaynaa kitaabkiisii midigta inuu ka siiyo naxariistiisa ilaahay inuu ku camimo ehelkii iyo ummaddii uu ka eh, dhintayna gaar ahaan qoyskii iyo guud ahaanba puntlandna waxaanu leenahay samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo jannadii firdowsa allah ka waraabiyo annagana ee bahalkii ilaahay ha nooga daba naxariisto intayna kullina kulli wayna sugaysaa haddii alla idmo meeshaasi لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsin tiraya looga diraynaa cabdirashiid maxamed xirsiyo oo maanta ku geeriyooday garoowe cusbitaalka carafaad sidaa mudana sheegan wuxuu ahaa hogaamiye nin oday ah oo Bud- oo puntland muddo badan u soo shaqeeyey dadkana ku lahaa xushmad iyo maamuusu hayeen nin weyn buu ahaa oday ah howlkar ah ilaahay waxaan leenahay kitaabkiisa midka hooga dhibo qowlka saabitka allah ku sugo innagana allah inuu ka daba naxariisto intii uu ka geeriyooday dadka reer puntland khaasana caruurtiisii iyo ehelkiisii samir iyo imaan allah ka siiyo isagana janna fardowsa allaha geeyo dhammaanteen waa dhimanaynaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun mas-uuliyiin ka tirsan waa xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka puntland ayay ayay ahaayeen waxay ka tacsiyeynayeen geeriga ku timid allah u naxariiste cabdirashiid maxamed xirsi oo ahaa mas-uul hore xilal kala duwan ooga soo qabtay puntland markan saaxiib yaal kalamaan
aniyaa ku macnaanka aley haye kalsooniisiisay kaalaamaan aniyaa ku macnaanka aley kalsooniisiisay kaalaamaan aniyaa ku macnaanka aley haye kalsooniisiisay kaalaamaan aryadhaha kalamaan horta saacadahan oo kale haddii la gaaraxaad wejiga uga dhididin sidii sallo aad war maxaa u dhididi weyne meel kasta dhagaxa yeele war dherigaba karka kulaylkaa ka keenee maxaa loo dhididi waaye war maaga meelo kalanka meermeeraysdaasama esan dhan budsagiirada siinka jarta war meesha rabku ka daa'ay beenta iska daa'aya muqdisho maahan waa sool sanaag iyo baydhabo war muqdisho war iskama haysee habeen hore qaybo ka mida roobaa ka daa'ay war reer kalmaanow wax kastaad iska hor imaan jirteene maantana roobka iyo kuleelka maad isku khilaafteen war dhaan dabagaalaha miyaadan arkaynina waryaa naga tag ebadkay dabagaalla dhaan wada ma arag war kulaylka iyo qabowga annagu ma xukunnee roob allahana siiye madaxweyne farmaajo deegaanadii shabaabka laga qabtay sabiib iyo caanoole oo shabeellada hoose ah ayuu shala tegey roobaha saamiyaayey war madaxweynuhu tuutuusitee roob saami mayn ciidamada furunta horuuna u tegey aryadhaha furunta hee dagaallaa ka socdee madaxweyne farmaajo meeqa xabadoodow cadowga ku riday war sabiib iyo caanoole mardhow baa la qabsaday madaxda dowladda iyo taliyayaasha ciidamaduna waa isaga daba laalaabteen ee dowladdu may meelo badan qabsato oo ay soo booqbooqato war niman yaha war ma haysaane waa markii u horraysay ay dowladdu sir yeelato sababtoo ah horey looma dhihin madaxweynaha sabiib iyo caanuul uu u socdaa waxaana saxaafadda qaar loo sheegay in madaxweynaha sacuudiga u safray war aana hela dowlad ififaaladii hadda helnay oo dhagansada diyaara buuba soo diyaar garowsanta dowladda reershe may kasaayaleer jiri dowladda reerje lagu horadiya dowla ahaniyow war ani hadalkaada ma fahmine madaxweynaha shamar tuuta waa gishtay ciidanka markuu u taga muxuu soo kordhay war cidda oo madaxweynuhu la kulmay isagoo tuutaha gashan waa wasiirka arrimaha afrika ee sacuudiga eelaboorka ayuu ugu tegay kulana kulmay war madaxweynaha isagoo tuutaha geshan cidduu la kulmay waa ardayda wuxuuna yidhaahday aniga maabka iyo qariinada unbaa idin toosinayaaye xoogga idinkaa laydinka rabaa arday waddooyinka laga xirtay oo iskoolka u lugaysa qariinadaan idiin toosinaya anfici mayse waddooyinka waa idiin furaya madaxweynuhu niyadda ma ugu dhisa
war aana helay wiilashoo langmadaga ka dhuuri aw kaniina kaabsadoon qoro jiran horta maday isaaqow beri gasho war cusubaad keenta ee berigana ma dhuura casaad noo keenta allaha naga haaye waryaadahe kalamaan marna soo murankiinnu macna sooma siyaajo anigaa si mug weyn maskaxdayda u baarae sidii maanya dabaynle mawjadeeda iyo xiiska haysmaqiiqinine maqla maanta warkayga muddo waxaa mushkuladu ka taagneed amniga sidii loo xasilin lahaa eeddiina waxay saartay mujhtamac marka waxaan soo jeedi lahaa mujhtamacu ha u banneeya magaalada si dawladdu u xasiliso amniga gabay jacayl aan maqlo kii igu qiiro badnaa abid ayaa dabwaan u tirisay allah yacizak abow abow armahan miyaa gabay jacayluhu yaalla geeriyaa taa leh war kangna maaga maskan hadis inshili kangna bilaasha ambori malaay biilaang manoolada koro war nimayaho war ma haysaana waxaa la yidhi madaxweynayaasha puntland iyo somalilan muuse bixi iyo deni dowladda imaaraadka dubay ku shirisay hadda waxay ka hadleen baa la yidhi sidii colaadda u dhaxaysa labada maamul loo hakin lahaay labada dekadoodna imaaraadku u maamuli lahaay dowladda federaalkana ay gacan biraysaga qaban lahaayeen aryaa xaafi axmed madoobe mahay ku shirayaan dubay maahina waa nairobi siciidaniyaana ku soo biirayaa la yidhi warnimayoo dhacdo xanuun badanaa maqlay hooyo soomaaliyeed isbitaal muqdisho ku yaal khamiistii canug ku dhashay ayaa canugii jimcihii laga xaday maamulka isbitaalkana waxay leeyihiin dadkii ayada la jooga qof ka mida ayaa xaday war adig miyaa wax kale noo sheeg ilmihii ilaashadan dhahday warnimada waxaa la yidhi murankii puntland iyo wasaaradda waxbarashada u dhaxeeyey aqalka sare ee baarlamaankuna soo farageliyey waa sii darsaday baa la yidhi imtixaanaadka dugsiyada sare ayuuna salka ku hayaabaa la yidhi marka waxaan la yaabana goormaan khilaafka ka gudbi doonnaa war niman yahow doorashadii dadkii ugu badnaa abid uu cod ka dhiibto ayaa ka dhacday waddanka hindiya war hindii dadya badan yihiin runtaw xaliima yaray guddigeena madaxa bannaan markhaati ma ka yihiin he war hanala waalanine waxaa kaloo yaab loo waddankaas ka dhacay nin xisbigiisa xisbi aan ahayn si qaldan ugu codeeyey ayaa fartii iska jaraciil dartiis warwarka la yaab kale wuxuu yahay madaxweynihii hore ee beyruu waa isdili masuq maasuqaan lagu seeyeeyana baa la yidhi mugga maasigiyaa ismaxkamadeeyo toogashiis ku xukumo waa iska gaarsiiya miya
ka hortaga leera isbaabsiya isku dhaaf laakiin maysiin lahaa madaxweynaha dalka liberia george wegland galileeye hafiisjay bay leeray dhejiha gali dheji waan korooraydaada war madaxweynahaas madaxweyne ka fulaysan weligay ma arkin annaga madaxdeenna hoobiyaalaha ku soo dhaca meeshaadana iska fadhiyaan asagana ma suka cararaya balaayo kugu dhacday war xukuumadda isu xasishay amni darrada dalkeeda ka jirta waa midda maali ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradiisii oo dhan waa xilkay ka degeen waxaana ay taasi timid markii dad shacab ah la laayey weligay xukuumaddaas xukuumad ka liidata ma maqlin annaga teennu ilaa qaraxii soo bay joogtaa mana dhaqaaqayso aryadhaha isweydiinu ma xumee donald trump ilhaan cumar hortaxow ka rabaa war ninkii u hanjabay ilhaan cumar xabsiga ayaa la dhigay waryaada bajaajlaydu haddii booliisku mid ka dilaan waa bannaanbaxaane bastooradleydu markay disho ma bannaanbaxaan miya waryaa nin weyn baad tahad inna bannaanbax ma rabta adiga horta bannaanbaxyadi la diyaarihaya intay ku dambeeyaan
qurbahaan laga soo diyaarsha bannaanbaxaas meeshiina ku dhammaad war orosku sugee tuugi baajidi
saaxiibada kalamaan aad ay u mahadsan yihiin guudaan saaxiib yaal waxaa caawa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada kala socotay raadiyaha cadaado saacadda wada ka baxaya cabdifitaax cabdulaahi dhore iyo farsamaynay tan iyo barnaamijka mid lacayna sidaa iyo nabadgelyo waxaan kaga tegayaa heesaani ballaqad hordhaca barnaamijka ee insha allah way iman
dagaalkii la soo afjiray anoo nool ma arkaya
arkaya dalkeeno aamino awooddiisii laho marku kala soconayo dagaalkii la soo afjaray anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya ilaah baa garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaah baa garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummaddiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
dalkeenu unug laho wuxuu geedaha qarsho siduu quruxda uegyahay indhuhu ku daran daraan hadeeratanba arkaya hadeeratanba arkaya dalkeenu unug laho wuxuu geedaha qarsho siduu quruxda uegyahay indhuhu ku daran daraan hadeeratanba arkaya hadeeratanba arkaya ilaah baa garanayay siday nala tahay annaga haddaanu maadiisu gabiin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaah baa garanayay siday nala tahay annaga haddaan umaadiisu gabiin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
dalkeenu arsigiyo caanada lagu qabta iyo exdii ka dhammaatayo qabyaala dilaga ilbaxay anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya dalkeenu arsigiyo aanada lagu qubta iyo dhexdii ka dhammaatayo qabyaaladi laga ilbaxay anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya ciidama garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu gabeen insha allah huway iman insha allah huway iman insha allah huway iman insha allah huway iman ilaa ma garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu gabin insha allah